بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal hamiin faydham weelbaysun rogdanga waxaa ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin walbaysan ku barata idaacadda warsan ee magaalada tabaydhaba hamiinnimo dhegeystayaal arbaacita aragtiya keedinta labaatiin lita bilo februari labada kun iyo toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka kulanka warsan hamiinnimada dhegeystayaal aan siinkaa iyo sina ku dhuunsi doonta haddii la arwalay baa kumid ah madaxweynaha dowladgaraadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilasiis xasan maxamed dabta gareen yaa weliba usgeega haragowsa ka jaray qaar ku mid ee waddooyinka kiyaalan haafada magaalada tambaydhabo haanase oo dhowaana wemba ku dareeran dhismooyinga saasoo kale barnaamijka kulanku warsan dhugunselownimadu aan siinkaay barnaamijka kulanku warsan weliba ku mid ahaa xildhibaan madkariin midiftiin oo ku tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya yaa weliba uuse ku hadalay ansiinta golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo lafadaa ini beriyey la horjeeyey baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkaas inkaayna dhugunsaal xildhibaanku arrimo si arrimo kale ku hadalow saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan haddii la arownimadan dhugunsaal waliba ku mid ah duqa magaalada muqdisho waa naga guddoomiyaha gobolka banaadir injineer iiso iyo safiirka dowladda suudaan iyo waliba iyo kuwada hadaleen iskaashigan dhexeeya caasimadaha muqdisho iyo khartuuma barnaamijkaas inkaayna dhugunsaal kulanka dhex maray lamadaas qofa wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya iyo taliska booliska iyo waliba iyona waraa ku saarana dilkii dhowaaninjey sidii sagaal qof oo iyo ku mid ahyaga dad oo nadaafiya iyo jidkan dhehaya magaalada muqdisho degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijka sinkaayna dhugunsayaal wasaaraddu arrintaasay ku warmaysaa madaxweynaha maamulka puntland saciid abdulaahi dan iyo weliba usiina ku qayb galaya dufcaddii lamaad ee ardayda ku qalinjibiyaasa jaamacadda boosaaso ee magaalada boosaaso ee aruntaasi gobolka bari barnaamijka sinkaayna dhugunsayaal saciid abdulaahi dan iyo arrimogaasi arrimo kale ku hadalowa la taliyaha madaxweynaha dhiniga arrimaha bulshada cabdulaahi maxamed idris leesto ayaa weliba uusa ku hadalaya biyaraantaha da ku jirta magaalada baydhabo welibana uusa wasaaradahausa ku hadsadaya in iyo dardargeliyaan sidii biyidhaaminanku soo bihilaaya dadka ku noola deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada tanbaydhabo oo biyaraan zaa'id ayaa ku jirta barnaamijka sinkayna dhugun sialla qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan ownimadan sinkaaya ownimadan barnaamijka weliba haskudubirday waana saaray dhugun sialla anuu cabdirashiid rashka ee dhugun sialla farsamada mada ku deerto weliba oo caawiyi doona saaxiibkayga bilaal hilaal bilaalyare mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsayaal idaacadda warsan siyatis iyo dhegeysan lama gaartiis mawjadaha gaagaaban aalada live stream guud caalamka noo dhuunsi kartan waliba hawda sinkala hamiin faylan magaagay cabdirashiid rashka dhugunsayaal barnaamijka aniga saari waana siina dareesii doona dhugunsayaal qodobkan kore waliba usnagada madaxweynaha dowladgaleedka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo iyo wehelayaan wasiirka oo iyo wehelayaan safiiradda dowladda norway infadhiyada soomaaliya wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya wasiirka olaha guud iyo reedandhisawka xukuumadda federaalk soomaaliya guddoomiyaasha degmada baydhabo iyo kan gobolka baaya ku qayb galeen xaragjara geega lagu suubi qaar ku mid ah waddooyinka xaafado magaalada tanbaydhaba xaragjara kureed waliba meelasay ee ku hadalay inkureynta guddoomiyaha gobolka baay ali wardheero dooyow oo isku hadalay mashruuca dhismaha waddooyinkan oo inta badan yeed oo inta badan iyo gacan kujeysatay dowladda norweya runtii mashruucaasi maynaska jira dhiniyo badan jiilayadiis ma marku mayb waa way la isticmaalay resourcekii oo dalka yaalay oo la gabi oo shiido ah meeli laamo la weydii fadi laamo oo lahaa import gareeyo dhibshay iyo harashkan baahan la ogi way isticmaalnay shiidogi oo dhulkan yaali oo laku helaayo bay dhaho marka lamaad shaqa abuur ahayti sida guddoomiyaha degmada isheegay afar boqol iyo konton qof oo dibilood idinku badan shaqeeya si joornaatagaadaasi suuqyahaasi kor tagay si intaasna shaqeeyeen may kale wal ku tartay economic dhaqaalihi bilidka shal furfurti may koran qaaday guryaagii dhulbilaski alan qiimajo may ba example siin qaaday guri oo intii jidkii la dhisna labaatan kun dollar laka gurguryaay lanshiinka fadaay maalintii jidkii la dhis inay boqol iyo labaatan kun dollar laka gadi qiyaasi kortan intan dhahoy may kale walku qabatay amnigii jiditeedii oonay tahay mugdiga hayan madii wala lahlaayo laka dhuumadi jiray miilo maro un lahay markii oo furfurmeen nallan weeli yaan amniga walku kabti may ba kale koranqaaday businesskii suuqii oo ariiriga hay meelba jiditeedii haddana suuqii kulli commercial ayna isbedeleen guryaagi residentialka hay may nagdana commercial mayba korqaaday taasna economicii marka combination oo maybu ah tumung iwal dheer issue ah oo uu ku qabtay macnaha hal shilin zay ma jidka shilin ma hadii la fiiriyo ma marka waltarka mashruucaasi qiyaas kortan mayba rajeeyeen in oonay toy jididka badan oo baydhow yaal oo secondary road iska haddii jidintay oo xaafado galow noon eh kasuubin oo garaban heln wali oo adduunyada ku helna kasuubin wali uuna gamnoona kasuubin unuun ku jeysan intana ni kaalmayo in limid ee unuun yani may ka talagalnay unuun jeebkaana ku weydiisano kasuubina ilaan may waha lankmokan le walni walni suubi unuun ka jeefina way waha walku fayday inti wal ni ni tarti oo walku jeysatin angmaan nagaan may intan kumaan nagay maamulkii oonay toy fulii oon ku riey guddoomiyaha degmada oo laantiis walaa un hirgalfadna guddoomiyaalka xaafado oonay toy yoon laantiyo walaa un hirgalfadna amniga oo boliiska yoonay toy oo yoon hooli laantiyo un hirgalfadna intaasi may maad nagay muda madaweyne horta makin sheegay dadkaasi in oonay toy liin abaalmarin in la kasii arrintiyeeda ya ya ya kiin idaaya waana ku codsaday in abaalmarin kasii haddii la wada jirnay oonay toy ilaa maamul iyo iyo maamul hoose la iskirinayn waa noqon samaaya laakiin may ogaadaasi hooba lismu jar ini waa walbadan qobdo kor may kala jirtay en ganacsatada dalkun roogday oo yan contractor ka ahay oo shaqadu naftiyo fuliyahay yoon angmaan naga may bua dad oo walaagi lin sheega walaagi fayl adi lin sheega ni lagaado ahaayen naftiyo garaban iseen may waa quality iyo walaa oo jiritaan kasoo bi haddii lanka contradan tilaasi isku eebaysdo isku baha la gorodin jari والبدل انتياز لكن والله سيو كترادا قاد ان لك الحساب تما وسن وقفين سوب يا دد بري نفتيو ونون يدا يا ميل راي كان كبروين marka and value of the money been sidii la qaadi walaagin in qalanti walka fuli ya sheegan dawladda Norway been sidii ha dhiibti wal wal an qalanto la suubi waan eeda gama sintin dadweyni reer Norway oo been sidii anshuurti la qaadi been sidii anshuurti la qaadi jid kun la suubi yoon dadweyni reer Norway anshuurti la qaadi la suubi yoon safiir ma sheegan in noo deersi meel raay salaam yoon naftiyo mahadnaga noo deersi anshuurti meel bayna ka batida marka mayna rajeeyeen in oo extension ninka dara Norway qodsadana iyo dawlado kale oo wajiyada qorayo wasiirada qorsheynta may sheegay wasiirka hore ciidan kamaatiyay sida uu sanin ka hiray mashaariic oo noqday fuliyo qorum gaar ahaan midka baydow wasiirka qorsheynta cusub may sheegay dib u sugaa inuu shaqada meelo oo noqday laga yabo oo fanka madalisa shileediga guri iyo oo noqday daawi iyo guri shileediga la weydiin oo raashin la magale la weydiin developmentiga la weydiin developmentiga way ee kan nololaha nago may miisaal sheegay dawladda Norway iyo dawlado fanka biyo Soomaali labaatan shanta sano soddonka sano dhaafni billion 100 billion dollars yalka bi oo maawne habad ko raata oo yaala wal yar raata oo ku yaala may argo indii oo noyto dad duuka dad islaan bakaar laakiin may qiimay tumu milyan oo turki ka dhisi jiidaha mare Soomaali kulli may la turki wala la waano turki wala la waano turki wala la joogay kan naga dana ka ogaada in leeyin wala ka aanu tumu ka kiiloomitir airport iyo oo noyto ليه اللي صوبي ليه تركي صوبي أما كذا هذا ليه وأنا بقول لك بليا ما معاونا هاي اللي بيو صدق كسر الصومالي اللي سيار وأنت أسكت بدل جاي لا شيء هو مديجس تركيا اللي ليه ولا كانوا ولا كانوا ليه اللي تر تمومين اللي كبي بقول لك مليا أنا ما شيء هو تمومين أنا ولا شيء هاي واي كوالي صوبي يا يا هذا دولة دولة ما شيء أنا ما قال أقول لك يا لا ما جرى جتكم أي بيز نوروي ليه اللي هاني إبتدي أنا قوي يا ولا الباب ميل بشيء هو مديجس مركب ما يوجد أنا ولا لا تابدكم olanki dhiibinaa dhowti la maadiyo wala physical yaalo oo lamidban argo oo wal tarjoon ma ilaahay la taabado kor een may sheeganahay in uu noqdo een madaawinaha korri dowlad goboleedka koonfur galbeed een amniga la weydiiyo waa maalin walba Soomaaliga dooda way hadii jiditay la suubi ya koow ay wala ku gobashooda jidka hadii la binaay hadii la suubi may ee faraxsan hadii jidka joogo iyo noqdo mar sharbe geela la dhagaa dhagaa iyo afgooy number one security dalkan walaha nawo may waa jirite oo la suubay first priority jiriteeda soo la suubay kana naga marka antibi jid galan ku jeyston may waa amaan nagaan een umadan amaan nagaa sey wala taabada kor suubiyana may waa taasaan ka baaqay wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
dhinaca kale wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Xasan Maxamed ayaa waliba usiinay sheegay in ka dawlad ahaan iyo ka dadaalo doonaan sidii wadooyin kale la dhisi lahayaa kureedna waliba uu sameelasaya ku dhawaayay madaxweynaha dowladgoboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdasiis Xasan Maxamed lafta gareen Xasan Maxamed wasiirada dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed dhammaan madaxda kala duwan ee ku joogta gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada ururada haweenka bulshada rayidka dhammaantiin safiirka norway martida inoo ah dhammaantiin aad iyo aad aan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jeclaan lahaa inuu hadlo maanta wasiirka howlaha guud dowladda federaalka oo waftigeega xamarka yimid hogaaminayo laakiin wuxuu igu codsaday inaan u hadlo dhammaan dadkii ka yimid muqdisho saaka marka hore waxaan rabaa mahadnaqa kasukow inaan idin sheego mashruucan inuu yahay mashruuc ka mida mashaariic badan oo dowlaga ka fulinayso waddanka gaar ahaan gobolka koonfur galbeed magaalada baydhabo saad soo aragteen mashruucan shaqo badan ayuu ka qabtay amnigii iyo quruxdii iyo bilicdii magaalada waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in lasii ballaariyo oo xaafadaha kale magaalada loo sii gudbo oo mashruucan la ballaariyo haddii alla idmo waxaan kaloo rabnaa inaan u mahadnaqno runtii shaqadan gacanta ku haysay shaqooyinka dambena aragno inay qabato haddii alla idmo hay-adda nis foundation oo halkan qaas madaxa ka yahay shaqa fiican ka qabatay gobolka wadooyinka kale ee dis foundation ka shaqeysa waxaa ka mid ah wadada afgoye ilaa cabiska oo shaqa wanaagsan ka wado haddana waxaan rajaynaynaa in mashaariicda kale sida kafaa'idaysiga webiyada iyo howlaha kale ee beeraha iyo dhammaan in aan dardargelin haddii aad eedmo oo dowladda norway iyada laftigoodu ay mashaariicda hirgelinayso guud ahaan mashaariicda waddan ka socda gaar ahaan koonfur galbeed dowladda federaalka waxay ku dadaalaysaa in la soo gaarsiiyo dadka waxyaalaha asaasigu ah daruuriga ah nolosha ee loo baahan yahay sida caafimaadka waxbarashada arrimaha bulshada oo dhan iyo kaabayaasha dhaqaalaha waan dadaalna haddii alla idmuunta tabarteeda ah inaan gaarsiino gobolka gobollada ka koobaya koonfur galbeed iyo waddanka oo dhan waxaa mida madaxweyne inaan kuu sheego in magaalada aan mashruucan keliya oo waddooyina laga sameynayn mashruuc kale oo dhowr iyo toban kilomitira bangiga adduunka aan soo wadno in dhowaan la keeni doono haddii aleyno oo qaybtii hore soo bilaabanayso magaalada oo dhan la gaarsiin doono xaafadaha oo dhan si magaalada oo dhan laami wada noqoto nolosha dadkuna wax badan sii badala haddii aleyno sidoo kale waxaan maanta maqalay looga sheegay in biyo la-aan kale ka jirto magaalada waxaan ku dadaalaynaa in arrintaa waxaan ka qaban karnaa ka qabano haddaana dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed iskaashanaya iyo hay-adaha wax samafalka dhammaantiyo in magaalada biyo fiican laga helo in ceelo la wado in wax badan laga qabtaan waa kasoo ku dadaalayna haddii alayno waxaan raba waqtiga waa cilinaya daraadii inaan soo koobo aada iyo aada u mahadsantihiin soo dhoweynta diiran iyo sida wanaagsan loo soo dhaweeyey waxaan rajaynaynaa haddii alayno inaan waqti badan kusoo noqnoqon doono halkan oo wax badan iska qaban doono waa mahadsantihiin waxaan raba inaan kusoo dhaweeyo madaxweynaha
adamiis ururada bulshada ee koonfur galbeed ee degmada baydhabo iyo gobolka baay haweenka maamulka gobolka iyo degmada iyo siyaasiyiinta kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta farxad ay noo tahay inaan saaka aan ku waafageysano mashruucii dhismihii jidkii furitaankiisii oo ay noogu yimaadeen wafdigii safiirkii norway iyo wasiiradii dowladda federaalka ka socday oo arrintan ka soo shaqeeyay guul waaye horumar reer koonfur galbeed ay gaareen waaye horumar gobolka bay laga gaaray weeye waa horumar degmada degmada ay gaartay sidii uu sheegay guddoomiyaha gobolka mashruucan faa-iido badan buu lahaa faa-iidadaas asaaskeeda ilaa iyo shan faa-iiduu lahaa oo ah horumarka bulshada dhaqaalaha amniga shaqa abuurka busineska intaba faa-iida uu ahaa waana runtii waa muuqataa aadan ugu farxay aniga muddo badan baanka baydhabo ahaa soddon sano ka badan aan baydhabo joogay waxaa meelaha ugu badan oon aada ugu dhaqmay ka mid ahayd runtii waa dareemi karaa sidii marka hore ay ahayd iyo say maanta tahay wax isu dhow maaha dowladda maxamed siyaado joogto oo saldhigaas u shaqeynayo ayaan joogay marka alxamdulilah waa guul la gaaray waxaan uga mahad celinaynaa intii kasoo shaqaysay oo ay ugu horeeyaan dowladda federaalka iyo dowladda norway oo bixisay lacagtii lagu suubiyey iyo maamulka gobolkii degmada iyo dowladda koonfur galbeed iyo hay-adaha amniga oo ka shaqeeyay intaba waa uga mahad celinayna aaday u mahadsan yihiin runtii dowladda norway si goonaa uga mahad celinaynaa horumarka iyo mashaariicda iyo ay dowladda soomaaliya oo dhan ay ka wado waa ugu mahadcelinaynaa gaar ahaanna tan koonfur galbeed ay ka wadaan norway dadka soomaaliyeed waxaan soo gaarnay waa dalka si toosa u garab istaagay intii burburka uu jiray oo waxqabadka iyo mashaariicda iyo soo dhaweynta dhibaatada jirta waxaan soo gaarnay soomaalida weligeed way jeclay norway waa xasuustaa anigoo yar dowladdii oo jirto xamar waxaa la dhihi jiray jiira waxaa jiri jirtay la dhihi jiray jiira norway waa dadkii yaqaanaa yaqaana leesta ayaa joogaan shabeellay ku yaali jirtay jiira norway aa la dhihi jiray marka waa dowladaa jirtay baahi ma jirin markaas in oo dowlado kale iyo la qaxa iyo markii uu dhibka dhacayna dalkii ugu badnaa oo soomaalida lagu soo dhaweeyey oo gurmadka looga soo diyo qaxootiga oo deganaanshaha la siiyey bay ahayn haddana markii dhismihii dowladnimada loo soo noqday oo soomaaliya dowladnimadeeda la dhisaaya dalka toos u garab istaagay waa dalka norway runtii soomaaliya dhanna waa og tahay waa uga mahadcelinaynaa sida la sheegay mashaariicdan socoto waxaan jecelnahay dowladda norway aan ka codsanaynaa oo masajkan aan u dhiibaynaa safiirka inuu mashaariicda horumarinta nooga ballaariyo jidadka baahidii sidibay u jirtaa intaan aad suuqiseen boqol jibaarkeed oo baahi jidada jirto oo degmada beydaba oo degmooyinka kalea nalalkan iyo soolarkan la suuqiyo saasoo kale wey meelo badan in la gaarsiiyaan rabnaa waxaan rabnaa marka in mashaariicda kale oon u baahan nahay oo shaqo abuur kale oo dhallinyarada leh oo horumarinta bulshada ah inay noo garabsaarto dowladda norway ayaan ka codsanaynaa waxaana masajkaas qaadi doona safiirada ayadaa gaarsiin doonta dowladda norway aada iyo aada u mahadsantihiin waxaan jecelnahay haddii ilaahay yidhaahdo in aan gaarno baydhabo oo jid kasta oo la maro uu jid weyn yahay uuna dhisan yahay baydhabo dhanna ay dhisan tahay insha allahu waxa ugu horeeya oo hadda aan masajkeeda uyimayna waxaa waye sida u sheegay wasiirka waxaa soo ziyaaday biila-aan biila-aantii a bilaabatay waa wax iska dhaqan u noqday laakiin wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed iyo wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka iyo maamulka way ka fadhiisan doonaan si aysan biila-aantan usoo noqonin midda hadda taallana maxay leedahay looga suubiyo in laga hortago oo hadda laga sii diyaangeeyo aada iyo aada u mahadsantihiin wafdiga waxaan jeclahay inuu waqtiga ku dheeraaday oo diyaaradda ay u taagan tahay inay gacaana rabaan hay-adda niis iyo safiiradda iyo wasiiradii nooga yimid xamar kulligiin aada u mahadsantihiin maamulkii koonfur galbeedna waa mahadsan yahay aada iyo aada u mahadsantihiin
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
godidole i miranin qubatay jilaal bombobshay i gaanjardismile wagob lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay maylaka qiyaase may laka qiyaasay oshi maylaka qiyaase xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohooto dibadda ee isku diiwaan gelin bahoota dibadda anama hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaasi qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qaybtiya koowadna xamara yeebaa qatufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qaboo banow macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy Kan haqoboy.
kan haqoboy kan haqobay kaasa qoboy kaasa gobay kan haqoboy kaasa gobay ma taro jubnihi tafaariikh sifadaas ma qaadato walaalay gabaar moogahay dukaanka galabka dhismeeda guud new star two habta i hor qabooy i jee galgaalida i garasha kiin ogolaa haba baawurku ha kor hehe niyo iyayow nabad bahe
waayahay dhegeystayaal qayb hore ee barnaamijka kulanku warsan iyo ku guda jirna waliba hawada sinkadhaa dhegeystayaal hamiin faydlanga xildhibaan madkariin mad iftiin oo ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uusoo ku hadalaya in golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan la magacaabo islamarkaasna la horjeedi doono baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya saasoo kale weliba xildhibaankuusu ku hadalaya sidii biidhaamin lakusu biilaya dadka inta badan biyaraanta saamaytay oo hadday kuteeganta gudaha magaalada tambaydhabo haddaba maraan qato taleefon kuwal kuweji xildhibaanka iyo weliba uusku jawaabay laakiin dhibaato badan lahaa mari dagaal badan lahaa mari ilaa yeedhida tunga kaalgada rabika asdaan jira dhaankoraabay tugulma kula meelmedelka farti meleyka taliyo fage Waayahay.
dadbadan haandhamaadi dadbadan haandhamaadi idiisa kicikaada umutursaasaan sheegan insha allah waayahay ugu dambeyntii een, ah, xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed beri waliba lakuwidi intii oo ansiyan baar wasiiradii dhowaan laha magaco marka kuwaran bal arrimo dhinigaas kaga eedin ida haandhawaayaan ansixiinta xukuumadda cusub dalka hor u socdoo la fadee qoob ilaahay is ogolaadona maylin baahanyaa wasiir kasteeba xafisdiisu lawareegidu haan horeen iyo xilwareejin suubiyaan insha allah ilahay idinkay baramaanka safayda ha ka dhawaayo weji furfuron iyo gogol waase ha ka dhawaayaanna sharuudina tiiraano diyaara macna in anagu xukuumaddaasi una macnaa ansaxiino lala xisaabtamo dalka i dadka i diintin insha dheexideeda xumude lukudhow dalkina adowga oo dhibaatada ka abuurahaya dilaahay dadka oo masaakinta dhammaaya shalay bijibite ka dhammaay la dagaalamo ururkan oo nabadiidka ah xukuumaddana si sharaflaha ka dhawaayaanna anoo ka hadalaa afka baarlamaanka koonfur galbeed dib u dhac ma fadaano insha allah ilahay idinkay madaxweynagana ma aan ku tuugana in usukii dalka i dadka anfaceey yani laka dhagooga ilaahay ku weelo baarlamaanka iyo xukuumaddana si sharafla inay ka shaqeeyaan in ciidanka oo dhanba uu muddo kasta uu deegaan- deegaanada koonfur galbeed waxaa ku bilaaba qurac joobay kuuni beri inta indhahayto may diyaaran ana in dalka i dadkana un cideedna umatan una kuqodob kuqodoba odowgu dhibaatada weydo oo dilaahayo dagooshinka iyo jabro iyo halka askareeyahayo salihalo nabad waarti iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo wadooyin sahan taasaa diyaaran ana in un dalka i dadkana un ka shaqeyno xukuumaddana waa ilana aadhawaada lana baryo marba sharuudaha aan sahay doonna waaya markana baari mar- markana baari gudaha baarlamaanka ee wal dhibaato walaasa hadda hor surugma jiraan insha allah ilaahay idin sheeg Een, mudane xildhibaan xildhibaano qaar ayaa weliba iyo inta badan iyo sheegahayn ini oo kula sooynin wasiirada hadda dhowaan uu saamaqdha ee madaxweynaga marka eh, may ku yaabo ini iyo xildhibaanada inta badan iyo diidan ansixinta wasiiradaas maya boqolkiiba siyeetun xildhibaanada saa waaye shaksiyaal oo macnaa xukuumadda isku dhawaayina macnaa iyona markoo kale hay qabada doonaan maayinka baaqaynanka wasiir weydaay wasiir waaye bari wasiir nagadee ay la kiirnay sharuudo iyo dhibaato la kiirnay xukuumadda dadkeen iyo dalkeen adeega aan baahanyiin arada mayaa kawajasan jiilada laka dhex jara shalambiyooda bilaawdi umatulin shaqeeyo la fadee boolida biyo lanka xildhibaanka jeeyo korjeeyo la fadee laakiin isbitaalka gadeera xalfilba haddii aad indeyto oo macda halhab oo aras haddii aad deyto yalkiin ku baahanyiin xilna hadda oo wal oo macnaa jallaasada liis ku kormi jiraan marka codsadaan xildhibaanada baarlamaanka anoo ka hadalaa afka xildhibaanada wal dhibaato iyo wal jallaaso cilin degnaalankii jeedka xog wasiir waaye masale cusubadii wal waaye barri gaaday adduunyadu wiinta maylana ene dadalkana ka shaqeeya xukuumadda hadha waa inay hadlaan waayahay ada xildhibaanada ee baarlamaanka koonfur galbeed oo kumid ita een, eh, weliba sheegday inay magaalada baydhabo hadda iyo kuteegantay biyaraan marka eh, suubidana bidhaaming oo inta badan lunsuubio dadka hadda biyaraanta inta badan iidin saamaysa magaalada baydhabo eedi eedan maasan dadkan yaada aalamba karaan sheegan horta baan la dhiibi jirnay haddana may fadaan oo rabbugusa ogolaada maadaama koweedadka iyo shabanbiyoodka haddii su bilaabaday oo iska buri arijiyahayna haddii allo isa ogolaado lakastaba karaan sheey xildhibaan kasta mase wasiir haadooy shaksi wal ilaahay shay haadooy may in baahnaa in una ku qiib qaadano qeeblibaa un ku qaadano ee waraabinta iyo booqashada bukaanada ka sugun isbitaalada iyo imsa-eeda ka sugun insha allah ilaahay idin sheey waayahay dhugunsiyaalkaasay weliba hay xildhibaan madkariin madiftiin oo ku tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo si toos ee qata teleefonku siin ku warmay idan maasanta mudan xildhibaan عظيم مدن عظيم مدن
axmed baabuurkan imbi arooskii daykaan waa daaynayhan haye saaxiib haye haye
أنا نيهو غاريغا ما بكعي ما حكو دعنيهو أرضو مكانك النظن وينو دهني
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le eraaha bayaraato magafu ilow waliga alay hatafadaas inaad cilid isku geliyda baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka markaad kashibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iska lawada hoobatay dhan dhugun lahayna dhaayo ma lailan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahi bal aan arko shidaalkeeda
waayahay dhugunsiyaal cabdirashiid rashka ayaa barnaamijkaa saaray waana siina daraysaa weliba hawada siinkale hamiin faylna wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya iyo taliska booliska soomaaliyeed iyo weliba iyo tacsiyo ondirena sagaal qof oo ololaha nadaafadeed iyo kuwadan jidka hariirya magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
anigoo ku hadlaya magaca wasiirka amniga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo magaca taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan jacsi tiiraanyada halkaan uga diraynaa dadkii masaakiinta ee waxba galabsan ee sida ba-an loogu xasuuqay jidka dheer u dhexeeysa u dhexeeya xamar iyo afgooye gaar ahaan inta u dhexaysa ceelasha biyaha iyo eh, isbitaalka xaawa cabdi waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun naf kasta wayna dhaminaysaa meydka hase yeeshee waa geeri xanuun badan waxaan uga tacsiinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed beeladoodii iyo qaraabadoodii ay ka tageen ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu dembiyadiisu ka waraaqo ee muxuu ahaa intaas kadib waxaa gala maanta arxaan la- dad arxaan aan lahayn oo ah dadka dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku haaya ay ku dileen si- ee shaqaale u shaqaynayay ukraine pro service hay-ad la yidhaahdo oo nadiifinaya jidka u dhexaysa sidaan horaba ku soo sheegay inta u dhexaysa ceelasha biyaha iyo eh, la- eh, muxuu ahay xa- isbitaalka xaawacad shaqaalahaas wuxuu ka koobnaa soddon iyo siddeed qofood waxaa markii hore goobta ku dhintay siddeed qof sidaan hadda warka ku helnana waxaa gadaal ka dhintay hal qof dhimashada halkaas ka dhacday waa sagaal muwaadin oo shaqaale u ahaa hay-addaas arrintaas isla markii markayna soo gaartay baariteknik ahaa muxuu ahay la qaaday waxaa la soo ogaaday meydadkiina muxuu ahay waxaa la geeyey isbitaallada wax hadda dhaawac ah oo welina soo gaara ma jiraan baaristiina hadda si xawli u socotaa waxaad ka dareemi kartiin xilliga aan taagannahay halkani waa c i d hogaanka baarista dembiyada booliiska waxaa dhinacyada iga taagan wasiirka amniga qaranka iyo taliya ciidanka booliiska waxaa halkaan loo taagan yahay in arrintaa dagarqabayaasha kiiskaas geystay si degdega muxuu ahay ee baaris laga daba tago haddii rabbiga awoodda la ogolaado gacantana lagu soo dhigo ma filayo inay muxuu ahay arrintaasu gaabinu ka imaanayso haddii rabbiga awoodda la ogolaado saacana joognana baarista waa noo socotaa natiijadana haddii rabbiga awoodda la ogolaado shacabkeenna aan jecelnahay iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan waa la wadaagi doonaa wakhtiyada nagu soo foole haddii allah awoodda la ogolaado
bystar business center electronic and welb adag malayasa australia iyo jaban warshadooga elektronikada suubiyaayaan aniga kula taladayan arwa ba star agabka stationariga oo irbadoon kuma ganayna carwada lanka seedow bystar business center nadar walba mobel nicle ilaa iyo nay galaxy awshay baakadii oo ka jaraano bariime ah oo weliba jumli tafaariig bale bystar business
qaybogodhaha barnaamijka kulanka warsan ayaa ku guda jirna asxaabay waliba hoodasenka la hamiin faylan idaacadda warsan siyati siya dhaweysa lama magartiseen oo dhadareertan barnaamijka ku walibaasina dareysay aye anoo cabdirashiid rashka ee dhanka farsamada waa bilaal hilaal dhugunsiyaala madaxweynaha dowlad galeedka maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo weliba uu soo qayb galaya xafladda dufcadii lamaad ardaydii ku qalinjibiyaasi jaamacadda boosaaso ee magaalada boosaaso ee gobolkaasi bari iyo weliba usu ku armaya ama antibadan usu ku hadalaya arrimaha deegaanada maamulkaasi puntland
bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan wax yaxsaxo dastuurka cusub ee kumeelgaarka ee soomaaliya heesta calanka waxaa lagu bedelay heestii soomaaliya toosoo heestaan hadda la timaday marka baambayda iyo dadkao dhan waa inay saa u ogaadaan inay heesta calanka soomaaliyeed ee sidaa tahay aysan ahayn tii hore ee hore u ahaan jirtay marka maamuuskeeda marka la garaacayo inay yeelato waa muhiim bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa wasiirada xildhibaanada maamulka jaamacadda ardayda waalidiinta martisharafta kale ee ka soo qayb gashay xafladdan quruxda badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka ugu horreeya u hambalyaynayaa ardayda dhammaysatay heerarka koowaad ee waxbarashada ee jaamacadda ee boosaaso iyo waalidiintood iyo asxaabtood iyo dhammaan eheladooda iyo dadka reer puntland guud ahaan iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan xafladdan farxadda leh ee maanta halkaan ugu dabbaaldegayno runtii qurux sida quruxda badan loo soo agaasimay ee runtii waxa uu u jecel yahay qofka dhallinyarada ah cimrigiisa waa marka maanta oo kaleeto ah uu gabagabeeyo heerka koowaad ee waxbarashada halkaas oo ah meesha sida rasmiga ugu ambaqaado nolosha cusub noloshaas cusub oo isugu jirta inuu naftiisa maareeyo inuu ehelkiisa maareeyo inuu ummaddiisa uu ku dhex nool yahay uu ka dhex muuqdo sidoo kalena inuu waddada horumarka cagta saaro hadday tahay inuu tacliintiisa hore u mariyo iyo hadday tahay noloshiisa inuu kor u qaado marka maanta runtii farxaddaas idinka gaarkayniguma aha annagoo dhan bay farxad noo tahay in jiilka reer puntland ee aad qaybta ka tihiin iyadoo ay tahay sunno soconaysa inaan maanta idinkan igala qayb galno inaad farxaddaas idinla wadaagno run ahaantii tacliintu waa saldhigga iyo horumarka bulshada qof kasta wuu dareemi karaa heerarkii kala duwnaa ee ay soo martay puntland iyadoo markii dowladdii dhexe ee soomaaliya ee ay burburtay ee centraalka ahayd ee inta badan caasimaduhu ay wax walba ku holi jireen dib loogu soo noqday deegaanadan oo wax haba yaraatee yaalla aysan jirin ama agab waxbarasho mid caafimaad mid nololeed mid shaqo wax yaallay oo loogu yimid ma jiro waxaan ka mid ah dadka xilligaas ee usoo qaxay oo yimid noloshii berigaa jirtay nolol aada u adag bay ahayd marka la isku barbar dhigo muddo kooban oo dhowr iyo labaatan sano ah iyo maanta meesha ay marayso farqi aada u weyn baa u dhexeeya maanta waxaan ka qayb galay xaflad iyadana lagu xusaayay shan labaatan guuradii hay-adda diakonia oo ahayd hay-adihii ugu horreeyey ee kaana qaaday puntland khaasatan magaalada garoowe waxay kusoo bandhigtay filim ay ku cabiraysay afar iyo sagaashankii markay howlaha bilowday sidii dadka iyo degaanku uu ahaa waan rajaynayaa filimada noocaasa in laga soo sii daayo telefishinada khaasatankan puntland iyo maanta sida ay tahay farqiga muddo shan iyo labaatan sano ah ay dadka reer puntland gaareen runtii waa wax ee u baahan in hoosta laga xariiqo oo wakti la geliyo waxaas kuma imaan wax iska yimid wuxuu ku yimid dadaal dheer oo dad fara badan oo naftiurayaal ah oo qaybo kala duwan oo bulshada ka mid a ay galeen oo runtii ugu horreeyeen isimadii iyo dadkii waxgaradka ahaa siyaasiyiintii xilligaa joogtay saraakiishii ciidamada aqoon-yahankii dumarkii dhallinyaradii berigaa joogtay in fara badan ayaa ku nafwaayey qaar baa gaajo ugu dhintay iyagoo halga ku jira qaar baa u curyaamay laakiin waxay maanta ku faraxsan yihiin inay mirahaan oo kale arkaan marka waa guul runtii u soo hoyatay dhammaan dadka reer puntland waxaan rajaynayaa idinkuna shan iyo labaatanka sane soo socda in wax mucjiso ah ay dadkan inay gaaraan idinka ini baa saldhig u noqon doona tacliimtu waxay u baahan tahay annagoo runtii dib u eegi doona wasaaradda iyo hay-adaha huseeya la taashan doona in la sameeyo siyaasado cusub oo tacliimeed iyo istraatiijiyo cusub oo tacliinta puntland la rabo in lagu gaaro haddii tacliintu uu ka dhumo qorshaha iyo hagidda siyaasadeed runtii wax kasta oo soo baxa waxay noqonayaan waxaan iska iska milayn oo aan isu dheeli tirnayn waxaan u baahannahay inay tacliinta khaasatan tacliinta sare ay mar walba ku jaan go-an tahay baahida taagan iyo hadafka dowladdu ama shacabka puntland ay u socdaan hadba intii la garto ama labaatan sano ama shan iyo toban hadafka fog maxaa yeelay tacliinta iyo isbeddelka bulshadu maaha wax afar sano u baahan waa wax markay u yaraato shan iyo labaatan ama ka badan u baahan in bulsho la bedelo laakiin waxay u baahan tahay isbeddelkaasi inuu qorshaysan yahay taariikhaysan yahay materiaalkii ama wixii loo adeegsan lahaa in isbeddelkaa lagu gaarana ay yihiin wax cad oo nin walba uu og yahay macallinku uu og yahay ardayga uu og yahay sarkaalka tacliinta uu og yahay midka siyaasadda iyo kulli inta bulshadaba ay og yihiin oo hadduu mid khaldo midka kale uu qaban karo marka insha allah waxaan rajaynaynaa puntland mar labaad in dib loo asteeyo shan iyo labaatanka sane ee soo socdo xaggay rabtaa inay u socoto ama labaatanka sane ee soo socoto maxay rabtaa inay qabsato siday rabtaa inay puntland u ekaato maxay rabtaa inay soo saarto arday nooceeya
la taliyaha madiinaga dowladgoleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi maxamed idris leesto ayaa weliba usa ku hadalay arrimo badan oo iyo ku mid ayaga sidii biidhaamin lagu soo biilaya dadka inta badan haddii biyaraanta saamaytay gudaha magaalada tambaydhabiya ku noolyaga welibana asaasoo kale usa ku hadalaya in la dedejiyey ansixinta golaha wasiirada ee dowladgoleedka koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan usa maqa dhowey madiinaga koonfur galbeed soomaaliya
mar kasta oo xooga biyo la'aan lama bilood saddex bilood nagata wayba dhiyaasay biyo la'aan wayba fadeeya ani ana ka hadal arrimoogasay wayba fadeey baaq andira kambaniyaalka biyaha oo dadka siihaaya wayba ognaa inay ceelashii dawladdii soomaaliya wakhtigii maxamed siyaad barre la haaya ceelashii chineeska dhisay ana norweyga dhisay ceelashii oo dhan kambaniyaalka say haysadaan kambaniyaalka iyo haayan markii oo lama biloobo rooba kooyo waaya biyo wal waaye ana sababto makasaw biyo wayba lakabuuysadey buundada biyo oo wasaq ee la buuye dadka hatijaashoban biyooda bilaawaday lamadun bir biridka dhan dhibaatadaasi ka teegan sababta biyo lan waaye kora waa dhulka hoose saaba biyo inka jarne mise iyo baba superficial roofkun lay biyo biyo lay qaadahaya lis warsade haddii kambaniyaalkun oo capable anin hayna ini iyo biisiyan umudun waraabiyan madaxweynaha koonfur galbeed iyona toy maamul koonfur galbeed wayba ka codsadeen ini kambaniyaal la weydii oo challenge kasuubiya oo ceelal cusub lakoqoda wadankun kambaniyaalkuna iyona iyona meelasay kala sheer garooban wayba si degdegleen ka codsadeeya kambaniyaalka biyo hata suubiyahay waxyaaba iyaad weli wala siin laaban biyoogasay wayba fadaaneesadanka dhaqsiyaa badan ini biian helan shacabkun shacabkun baa oomanya baahanya dhibaati haysata dadna maqmaqon ganacsatada koonfur galbeed way ba- baaqeeya ummado isnaxriisadaa inis naxriisadaa horta ilaahay markaas ununa ning naxriisaday haddii biyoogi likihirida dadka ee, dhaqaalo waaysanyin dhibaataysanyin shacabkii dadka aan di- koonfur galbeed dibid walaagi jar iyo nawaalay dalka rooga ummadun walba ani- nin hayna nimayahow dee dhibcee wallata way baa codsadeeyaha enidanis raxmado arrintaasi eeda aan kana nagada eeda intaabati shombiyoodka belidka gale eeda intaabadi dhibaatadaas eeda intaabadahayta way baa codsadeeyaha inii biyoogasaysa degdeg e la anfuro haddii oo hirinyin iyo haddii la kasu haysanyin walaa allah laayka allahwsan beesi haysatan dhaqaalo badan asuubidan kabaniga oo oo biyo suubya ceelasi qoda taasi intaan ka bahi tan lamaad qodobkay lamaad way bahaayeen ha? Ee, maamulkii ma- ee, ee, golihii wasiirada la suubiyey golihii wasiirada oo cusbaayay oo hata madaxweynaha suubiyey khayr aleysi ahaa w- weli may ansaxiina way baan rajeeyana inay beriyey labaatan iyo todobada bilo ee arbaado ee la ansaxiyo haddii haana saylan ansaxiine oo wareer iyo problemka dhiyona oonkana sii badadaayan barkee gol wasiire shaqeeya male wadankii dhan wal wada simanya si golihii wasiirada aan shaqeeyan kii biyo qaabilsanaay biyo in weydii fadi kii badal qaabilsanaay badal in weydii fadi kii jidid qaabilsanaay jid in weydii fadi wayba codsadeeyaha golaha baarlamaanka walaanugaana eedan halgamen oo oo afarta sano dhibaatadii ha ka shaqeeyayaan ani markhaati ka aan inta lay roogi la taliilayhay wayba ka codsadeen walaalnimada golaha baarlamaanka ini si shuruud laan ee ansaxiyan iyoona waajibaadii ungudidan si was- golihii wasiiradana waajibaadii ungudida ungudidan tanayta makadheeradow haanga ka erfa waayahay dhugunsiyaal ah idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nolodareertan weliba hawada siinka lahaa hamiin faylanga gudoomiyaha gobolka banaadir waana doqa magaalada muqdisho injineer yadiiso iyo weliba usugeega kulana qaadaya safiirka dalkaasi suudaan oo iyo kuwada hadalinga een iskaashiga dhex mari caasimadaha muqdisho iyo khartuum welibana iyo saasoo kale kuwada hadalina sidii xiriirka saylan adkayi lahaya maanta oo taariikhdu tahay lix iyo labaatan bishii labaad ee laba kun toban iyo sagaalka ah maalin talaado ah waxaan nagu soo booqday aqalka dowladda hoose ee xamar safiirka u fadhiya soomaaliya ee dalka suudaan Een, aad iyo aadan ugu faraxsannahay booqashadiisii isagoo booqashadiisii ee ku saabsaneyd xiriirka ka dhexeeya dalka soomaaliya iyo suudaan Een, sidii loo xoojin lahaa labada caasimadood caasimadda muqdisho iyo caasimadda Khar- khartuum Een, aad iyo aad ayaa wadana- wanaagii iyo wada shaqaynta ka dhexayso sida loo xoojin lahaa ee, labadaas eh, caasimadood iyo waxaan ka wada hadalnay oo kale sidii loogu heli lahaa dhallinyarada kasoo baxday eh, dugsiyada sare iyo in jaamacado loo helo iskuulshiibkii ee ka dhexeeyey ay siin jireen dalka soomaaliya inay saa'iidiyaan maadaama ay sanad walba kasoo baxo dhalinyaro aad u tara badan kasoo baxa iskuulaadka magaalada muqdisho een, ee aad u- noogu saacidaan dhinaca een, jaamacadaha een, eedana si fiican way naga ogolaadeen een, aad iyo aadaan ugu faraxsannahay safiirka booqashadiisii waxyaalo badan oo horumarinaya caasimada muqdisho iyo caasimadooda aan ka wada hadalnay een, aan la soo koobi karin waa dal walaalo aan nahay waa dal aan iskugu dhownahay aad iyo aadna wada shaqayn fiicana naga dhexayso een, annagana dhinaceena inaan ka xoojino een, xiriirkaaseyti ayuu duqa magaalada muqdisho iyo safiirka ay ka wada hadleen waayahay dhugunsiyaal guddaan weliba antaa ka afmeyree barnaamijka kulanku warsan oo namudaysa kula dararta warbaahinta redio warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka uu ku waliba saaray waana siina dararsiyahay dhugunsiyaal ah anoo cabdirashiid raashka ee dhugunsiyaal dhanka farsamada maada ku tiirto barnaamijka inta dareer weliba oo caawiyahay saaxiibkayga bilaal hilaal bilaal yare inta barnaamijkan barnaamij lama dareedan kulmana amaanaala